waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali cabdicasiis arrimaha soomaaliya iyo imaaraadka haatan kala haysta qabna ayay ka degayaan imaaraadku tallaabooyin bay qaadeen dowladdu waxaad moodaa inay tallaabadii hore ay qaaday dib oga soo guratay xaaladihii ugu dambeeyey siday ahaayeen dhanka siyaasadda labada waddan bismillahi raxmaan iraxiim walaal waa runta in xaaladdu sidii hore aanay ahayn oo ay rabto dowladda soomaaliya inay ka gurato go-aankii ahaa in ciidamada la wareegayaan mushaar ahaan iyo maamul ahaanba toddobaadkan gudihiisa oo isbedbedelo badan ayaa dhacay waxaan ka xusi karnaa markii ay ilaa sagaal milyan iyo bar lacag ka badan la wareegeen dowladda soomaaliya sagaalkii bishan kadibna ay imaaraadku go-aansadeen inay joojiyaan guud ahaanba tababarkii ay sii jireen ciidamada soomaalida taa beddelkeeda waxaa dhacday in soomaaliya ay meelo badan ka hadasho wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya waxay sheegtay sida ay u ixtiraamayso xiriirkaas labada dal dhanka kale puntland oo ilaa laba kun oo ciidan ay u tababarayeen imaaraadku waxay sheegtay in aan lagu degdegi karin hawshan oo aan laga maarmin imaaraadka ay saaxiib muhiima yihiin marka xataa wasiirka gaashaandhigga ee hore u yiri innagaa la wareegayna ciidamadeena wuu isbedelay oo hadda waxaa muuqata in arrintii ay rabto in lagu xaliyo qaab wudi ah oo oo wadahadal hoose iyo iyo iyo iyo diblomaasi in loo galo arrinta soomaaliyana waxaa muuqata inaanay ka maarmin oo ay dooneyso in lasii wado tababarka imaaraadka ka fuliyaan gudaha soomaaliya
gartay maadaama oo dowladduna ay muuqato inay dib u soo guratay imaaraadkuna tallaabooyin ay qaadeen oy ka mid yihiin inay istaajisay tababarkii inay xidhay isbitaalkii sheekh zaayid marka haatan ma jiraan wax hadda wadahadala amaba labada mowqif soomaaliya oo dib usoo guratay iyo imaaraadkaoo tallaabooyin adag qaatay wax ma jiraan tallaabooyin oo intaa u dhexeeya oo haatan ama hoos ka socda ama muuqda a waa jiraan wadahadal hoose oo shirkii ka dhacay magaalada dhahraan ee sacuudiga waxaa warbixin kasoo baxda ay sheegaysaa in diblomaasiyiin labada dhinac ka socota oo ay dhexdhexaadinaysa jaamacadda carabta ay halkaas isku arkeen oo ay ka wada hadleen khilaafka labada dal waxaan intaa kugu darayaa xiriiro aan la sameynay m tusaale ahaan ciidamada ay tababarayeen imaaraadka ee ku sugan magaalada muqdisho waxay sheegeen in ay halkan ku haystaan nolol fiican iyo maamul fiican iyo jiif fiican mishaarka ay qaataanna ay gaarayaan saddex boqol ilaa iyo kun dollar bishii taasoo aanay bixin dowladda federaalka oo ay bixiyaan imaaraadka kana duwan mishaarka caadiga ee boqolka dollar ay qaataan ciidamada soomaalida marka arintaas waxay ka muujiyeen niyadjab dhinaca kale isbitaalka sheekh zaayid ee magaalada muqdisho maalintii waxa uu qaban jiray laba boqol ilaa iyo saddex boqol oo bukaana oo u badan dadka xoogsatada iyo dadka ku jira qaxo ee goobaha barakacayaasha oo bishii noqonaysa ilaa sagaal kun oo qof oo dhammaan dadkaasi baaritaanka iyo dhammaan daawooyinka waxay ahaayeen lacag la-aan marka waxaa muuqato cadaadis hoose oo ay dadka ku hayaan dowladda soomaalida iyo dabcan ayadoo u baahan kaalmadaasi ay imaaraadka wado marka taas in la barbar dhigo khasaaraha iyo dhibaatada ay imaaraadka ku hayaan diblomaasiyadda soomaaliya iyo siday u dhexgalaan maamulada sidii loo baalansi garay lahaa ayaa ayaa iyadana mid kale ah cabdicasiis sidaad kaga shaqarisay baalansi garayntaasi d b world oon ognahay inay sharikad imaaraadka laga leeyahay ahayd oo dowladduna ay go-aan ka qaadatay ayaa jirtay sidoo kaleete lacagihii la qabtay oo iyagana weli aan saameyntooda ay socoto waa kii sidoo kaleete ciidamo ay ciidamada ay tababaraan la sheegaya inaynan xataa si toosa dowladdu aynan amarkooda ubahayninba oo ay imaaraadku meeshay doonaan u diraan oo cabdi qabdiidu ka mid ahaa dadkii ka cawday amaba ay weerareen sidee marka dheelitirkaasi sidee bay u muuqataa in laysugu keeni karo waa dhibaatada hadda jirto oo la doonaya in dowladda iyo maamulada jira ay ka wada hadlaan in dowladda marka koowaad imaaraadka ay joojiyaan faragelinta ay ku hayaan qarannimada soomaaliya inay joojiyaan dabamareynta ay ku sameynayaan dowladda dhexe ee federaalka ee gobolada iyo maamul goboleedyada ay u dabamareynayaan iyo sidoo kale hanka ah inay military iyo base iyo dadka amar qaata ay ku yeeshaan guud ahaan geeska africa gaar ahaana dalka soomaaliya imaaraadka marka taariikhiyan aada fiiriso waa dal doonaya saameyn inuu ku yeesho guud ahaan caalamka waxay dhibaato badan ka geysteen dalka turkiga waxay ka geysteen libiya waxay ka geysteen suuriya iyo meelo badan waa dal isballaarin wada isagoo adeegsanaya lacagta iyo hantida ay haystaan sidaa darteed dowladda soomaaliya ayaa looga fadhiyaa inay la timaado qorshe cad oo lagu xakameynayo dhaqdhaqaaqa safiirka imaaraadka u fadhiya soomaaliya iyo in sidoo kale ay ka faa'iidaystaan hantidooda si waafaqsan xeerarka iyo shuruucda caalamiga haatanna puntland madaxweynaha cabdiweli wuu ka hadlay arrintaasi marka wuuna afkiisana waxaa ka muuqatay inuusan ku raacsanayn dowladdu dhankay u socoto oo ah in imaaraadka culays la saaro sidee marka isugu laysugu keeni haddii dhankana ay jacayl ka socdo dowladdii lafteedu ay baarjileec waddo culaysyo aan loo adkaysan karinna dareenkooda oo ay imaaraadku wadaanna dareen uu jiro
arrinta hadda meesha taallaa waxay tahay sidii xaaladda sidii hore loogu celi lahaa waxaana muuqata dowladda soomaaliya inay rabto in imaaraadka uu dhibka ka daayo islamarkaana uu sii joogo oo taageerada sii wada marka taas waa midda hadda ugu weyn la doonaya hadda in laga wada hadlo waxaana filayaa wadahadalladan ka bilowday sacuudiga ee ay jaamacadda carabta garwadeenka ka tahay haddii ay sii socdaan oo ay labada dhinac wada hadlaan in meel wax layskala geyn doono oo nimankan imaaraadka lagu qasbi doono inay ixtiraamaan qarannimada soomaaliya islamarkaana ay sameeyaan taageerada ay ka codsanayso dowladda federaalka ah midda kale waxaan arkayay iyaduna qatar oo iyaduna deeq keentay basas iyo laba wiish wakhtiga ay ku soo aaday wax tafsiira miyay yeelan kartaa iyo wax faallaa miyay yeelan kartaa khilaafka imaaraadka iyo ka dhexeeyey soomaaliya oo kacay ama kululaaday iyo qatar oo iyadana taakulayntaas keentay ma laisku xidhi karaa wallaahi kolley ma u malaynaya hadda inay isku soo aadeen leanno xiriirka soomaaliya iyo qatar aada ayuu u wanaagsan yahay waxaana jirtay booqasho bishii lasoo dhaafay baaqatay ee madaxweynuhu uu ku tegi lahaa soomaaliya ee dowxa uu ku tegi lahaa heshiisyo badanna halkaas lagu soo kala saxiixan lahaa marka waxaa dhici karta in isku soo dhowaansho uu jiro oo xaqiiq ah oo udhexeeya muqdisho iyo dowxa arrintaana dabcan way saameyneysaa oo saameynta way jirtaa oo dhankaas loolanka khaliijka ee udhexeeya imaaraadka iyo iyo qatar inay saameyn ku leedahay arrimaha soomaaliya laakiin soomaaliya la rabaa inay sidii dhexdhexaadka ay uga ahayd horey uga sii noqoto siyaasadda islamarkaana ay ka faa'iideysato hantida ay hayaan labada dhinac imaaraadka iyo qatar si ku jirto xikmad loona ilaalinayo qarannimada iyo madax banaanida soomaaliya iyo halkan inaysan noqon meel ay ku herdamaan ama ay u soo raraan dhibaatada khaliijka halkan loo soo raro si kooban haddii heshiis laga gaaro oo imaaraadkuna uu aqbalo soomaalidu hadda dhankay u socoto dowladda oo ah inay lacagtii inay sheegtay inay tahay lacag meel sharciga u socotay sidoo kaleete ay xidhiidho wanaagsan soomaaliya imaaraadku inay leeyihiin sheegtay u muuqata inay baahi ay jirto oo markaana waaqica markaas ayay aragtay ma la dhihi karaa imaaraadku sidii markii hore ahayan si ka xoog badan inay ku soo noqdaan baa laga yaabaa oo culayskooda uu ka bataba taasaa hadda dhibaato cabsida laga qabo waxay tahay laba mid un bay noqon kartaa kow waxay noqon kartaa arrinta koowaad in imaaraadku arkaan in soomaaliya aanay rabin faragelin iyo qarnimadeeda in lagu xadgudbo oo hadda kadib wixii taageeraha ee laga codsado ay sameeyaan oo ay dhiibaan islamarkaana ay iska daayaan dhibaatada iyo dabamareynta ay dowladda federaalka ku hayaan waa waa option ama xal jiro iyo in ay arkeen baahida loo qabo sida zaa'idka ee loogu baahan yahay ayagoo taa ka faa'iidaysanayana ay sii laba jabaaraan dhibaatadii ay qaranka ku hayeen taasna waa cabsi kale ee laga qabo labadooda mar kale oo la fiiriyana midda labaad ayaa xoog badan oo ah raggan inay dardar kusoo laaban doonaan kaasi wuxuu ahaa cabdilcasiis axmed gurbiye oo khadka telefoonka aan muqdisho ku wareysanaynay cabdilcasiis aad baad umahadsan tahay hay mudan thank you
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali